alxamdu للh رb العاalمين وsلى اllه وsلم وbاarك عlى نبyina mحamed وعlى آlه وأصxaabه أجمaعين qaala الmuؤلف raximah الlه alأdاn wman ysmacuه adinka wman ysmacuhu iyo qofka maqlaya adinka qaala rasuulu الlahi slى الlه عlيه وsلم low yclm الnاs ma fi النداء والصف الأول ثma lm yجiduu إla an ystahimuu عlyh lاstahmuu أخرجه البخاري ومسلم وxadيiث أبي هريرة رضي الله عنه نبga عليه الصلاaة وسلام وxuu yihi low يعلم الناaس dadku hadday ogaan lahaayeen mا في النداءi waxa أdinka ku sugan والصف الأول iyo sفka hore waxa ku sugan oo min الأجر والthawاab ah ثuma lm yجidوu kadibna aysan helin ilaa an yastahimuu calayhi ilaa inay u qoray tuurtaan mooyaan lastahamuu way u qoro tuuro lahaayeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ka hadlayaa fadiilat nnidaa wasafi alawal fadliga uu leeyahay adinka iyo safka hore inuu qofka ku tukado fadliga ay leedahay wuxuu leeyahay nebiga calayhi isalaatu wasalaam dadku hadday ogaan lahaayeen waxaa adinka ku sugan oo fadliya iyo waxaa ku sugan safka hore oo fadaa'il ah uma lam yajiduu kadibna aysan helin ilaa an yastahimuu calayhi ilaa inay u qoro tuurtaan mooyaane lastahamuu calayhi way u qoro tuuro lahaayeen yacnii haddii fursad kale uu ku qaadan karo addinka uu waayo way u qoro tuuro lahaayeen waxay culimmadu ku fasireen xadiidkan hadday dhowr qof isku qabsadaan addinkii oo qof walba uu yidhahdo anaa mu'adin noqonaya dhowrkaa qofna ay ku sifa ay maaragtay ku midaysan yihiin ama ay ka siman yihiin sifaadkii lagu dooran lahaa qofka mu'adinka haddii jiraan sifaaday ku kala sarreeyaan oo mu'adinka looga baahan yahay kan sarreeyaa la qaadanaya kan sifaadkiisa dhammaystiran yihiin baa la dooranaya qoratuur la geli maayo laakiin qoratuurka wuxuu imaanayaa markay dhowr nin isku qabsadaan ama dhowr qof inay mu'adiniin noqdaan haddii ay isku qabsadaan waxaa la fiirinayaa sifaadka sifaadka waxaa ka mid ah qofka maalan inuu yaqaano owqaadaha salaada waxaa ka mid ah codka sawdka wanaaggiisa iyo sarraynta codka waxyaabaha mu'adinka lagu dooranayay ka mid tahay waxaa ka mid ah tadayunka inuu yahay qof mutadayin ah qof ahludiin ah qof lagu aamini karo adinkii waxaa ka mid ah in maaragtay alfaadii adinka uu sixi karo sifaadkaas iyo wixii la mida laga eegayaa haddii maalan dhowr nin isku qabsadaan adinkii laakiin nin uu ku horeeyo fii macrifati alawqaat wakhtiyadii garashadooda qoratuur la samayn maaye midka wakhtiyada aqoontooda ku horeeya ayaa mu'adin laga dhigaya hadday awqaaddii garashadeeda ku siman yihiin laakiin nin ka mida uu ugu cod dheer yahay kan codka dheera la dooranayaa oo loo dooranayo inuu mu'adin noqdo goormaa marka qoro tuurashadu imaanaysaa waa markay sifaadkaas ku sinmaan wax lagu kala rajaxa la waayey dhan walba waa iskaga mid xaggii sifaadka lagu dooran lahay mu'adinka waa loo qoro tuurayaa marka ninkii qoro tuurka ugu soo baxo ayaa mu'adin noqonaya alimaamu albukhaari raximahullah fii saxiixi albukhaari wuxuu sheegay in fii zamani sacd bni abi waqaas ama fii cahdi sacd bni abi waqaas radia allaahu canh gaar ahaan khaswadii alqaadisiya markii ay ka soo noqdeen ayaa khaswadii duulaankaasi waxaa ku dhaawacmay mu'adinkii la socday ee salaadaha uu addimi jiray kadibna dhowr nin ayaa waxay isku qabsadeen aadaankii nin walba wuxuu yidhi anaa addimaya waxaa u qoro tuuray sacd bni abi waqaas radia allaahu canh qoratuura u sameeyey ninkii qoratuurka ugu soo baxoona mu'adinkii ka dhigay u addimayay dadka marka nebiga calayi salatu salaam wuxuu leeyahay hadday ogaan lahaayeen dadka waxa addinka ku suganee fadliya kadibna ay waayaan dariiqay u maraan ilaa inay u qoro tuurtaan mooyaane way u qoro tuuro lahaayeen fii safil awalna waxaa loola jeedaa qoratuurkeeda in safkii hore laysku qabsado dad fara badana iskugu yimid ma wada qaado safkii mana soo kala horreynin hadday soo kala horreeyeen hadda ninkii soo horreeyaa mudan kii gadaal ka yimidna waa asafu thaani inuu ku tukado laakiin kala horrayni ma jirin hal mar bay safkii hore isla yimaadeen safkiina ma wada qaado hadday isku qabsadaan waa loo waa loo qoro tuurayaa macnaha marka xadiidka waxa waaye fadliga ah labadaas arrimood ay leeyihiin awgeed qofka xataa ka hari maayo ilaa inuu qoratuur xataa ku raadiya mooyaane macnaha si walba iyo dariiq walbuu ku raadinayaa sidii uu ku gaari lahaa arrintaas xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiidta faraha badan ee ku soo aroortay fii fadli اladaan adinka fadliga uu leeyahay wqaala الnabiyu slى اllahu عalayhi waslm ida nuudiya bالsalaaةi adbara الshayطaanu lahu duraaطun haddii salaada la adimo adbara shayطaanu shayطaanku waa jeesanayaa lahu duraadun xaaluu leeyahay aaryo macnaha aari uu sii daynayaa saa waa cararaya markuu adinka maqlo xataa laa yasmaca ta'diina si uusan adinka u maqal ilaa uusan adinka maqal waa cararaya waa fogaanaya fa idaa qudiya ta'diinu haddii adinka la dhammeeyo aqbala waa soo noqonayaa shaydaanki waa soo jeesanaya fa idaa huwiba haddii la aqimo bisalaati salaadii ay idaa uqiimat isalaa adbara waa cararaya waa dubur jeedinaya fa idaa qudiya tahwiibu aqinka haddii la dhammeeyo aqbala waa soo qaabilayaa xataa yakhtura ilaa uu kala dhex galo beyna almar'i wa nafsihi qofkiiyo naftiisii qofkii buu u sheekaynaya waswaasinayaa salaaddii dhexdeeda fa yaquulu wuxuu leeyahay udkur kadaa udkur kadaa limaa lam yakun yadkur wuxuu leeyahay waxaas xasuuso waxaa xasuuso waxyaabuusan qofka marka hore xasuusnayn ayuu niyaddiisa ku soo ridayaa xataa yadalla arajulu ilaa ninka uu noqdo maa yadri ma garanayo kam sallaa imisuu tukada ma yaqaan in badan arrintan way dhacdaa sooma aaday dadka ugu dhacdaa waxyaabaan ku soo dhacsanayn intii horeo dhan ayuu shaydaanku wuxuu ugu soo ridayaa salaaddii dhexdeeda marka hore kumuusan fakiraynin bal waxaa laga yaaba mararka qaar waxyaabo muhiim u ahaa ee uu iska hilmaamsanaa ayuu fi salaa ku soo ridayaa markaasaa waxaa laga yaabaa qofka inuu ku mashquulo salaadda awalkeeda iyo aakhirkeedaba waxaas ka maqan wuxuu ku leeyahay marka waxaas xasuuso waxaa xasuuso waxyaabahan qofka ku soo dhacsanayn ilaa ninkii uu gaaro heer uu garan waayo ma saddexuu tukaday ma afaruu tukaday salaaddiiba ma garanaya intuu tukaday xadiidkanna wuxuu daliilu yahay shaydaanku inuu ka cararayo dikrullaah allah subxaana wa tacaala haddii la xuso shaydaanku waa cararaya ma sugnaan karo cinda dikri illaahi casa wajal xadiidkan riwaayadihiisa qaar ka mid ah waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam dahaba xataa yakuuna makaana rawxaa yacnii shaydaankii waa cararayaa markuu adinka maqlo xataa yakuuna makaana rawxaa ilaa meesha la yidhaahdo alrawxaa uu ka tago alrawxaa waa ismu makaan magaalada madiine wuxuu u jiraa soddon mayl ayuu u jiraa taqriiban waa afartan iyo shan kilomitir waay ilaa intaa uu cararo masaafada intaa la eg ou fogaado shaydaanku ma ma ma hakanaayo markuu adinka maqlo macnaha wuxuu rabaa meeluusan adinka ka maqlayn inuu tago wuu fogaanayaa marka uu dheeraanayaa adinka markuu dhammaadu marka soo noqonaya si dadka u waswaasiyo aqinki markuu maqlo haddana wuu cararayaa waxayna culimmadu ku dareen xadiidkan axaadiidta tusinaysa fadliga aadaanka maxaa yeelay shaydaanka markuu cararayo wuxuu ka cararayaa waa adinka uu adimayo qofka mu'adinka ah marka fadaaisha aadaanka ayay ka mid tahay inuu qofka mu'adinka shaydaanku uu racdaynayo ku racdaynaya bidikri illaahi casa wajal iyo adinka uu adimayo xadiidka bukhaariiyo muslim labada way soo saareen min xadiidi abi hurayrata radia allaahu canhu qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam laa yasmacu madaa sawti almu'adini jinnun walaa insun ilaa shahida lahu yowma alqiyaama laa yasmacu ma maqla buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam madaa sawti almu'adini mu'adinka codkiisa ma maqlo jinnun jinni ma maqlo yacni intuu gaaraya jinni ma maqlo walaa insun insina ma maqlo ilaa shahida lahu ilaa mu'adinku wuxuu uga marqaati kacay ayuu u marqaati kacayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama jinniga maqlaya ama insiga maqlaaya mu'adinku u marqaati furaya yowma alqiyaama wuxuu ka mid yahay xadiidkan fadaaisha tusinaysa adinka adinka fadliga uu leeyahay iyo mu'adinka fadliga uu leeyahy axaadiidda ku soo aroortay fii fadli ladaanna aaday u badan yihiin waxaa ka mid a qowl nabiyi calayhi salaatu wasalaam atwalu nnaasi yowma alqiyaamati acnaaqan almu'adinuun dadka waxaa ugu qoor dheer maalinta qiyaama dadka mu'adiniinta ah way ugu qoor dheer yihiin waxay culamada qaar ku fasireen waa ru'asaa'u nnaas dadka maalinkaas ayaga ugu sarreeyo madax u ah qaarna waxay ku fasireen waxaa loola jeedaa waa ugu qoordheer yihiin dadku markii dhididkoodii ka baxaya faraha badan oo qofba meel u tegayo ayagu dadka waa ka qoordheer yihiin oo dhididkooda afka uma gaarayo macnaha waxay ka badbaadayaan inuu dhididkooda afka u gaaro waxaa kaloo lagu fasiray way ugu qoordheer yihiin macnaha waa hanqal taagayaan oo wuxuu ilaahay ugu talagalay ee abaalmar ah ee mu'adiniintu ku leeyihiin cinda allaahi casa wajal ayay og yihiin sidaa darteed waxay u hanqaltaagayaan in fadligii ilaahay u ballan qaado subxaana wa tacaala ay helaan oo la siiyo xadiidkaas marka adwalu nnaasi acnaaqa lyowma alqiyaamati almu'adinuun asigana wuxuu ka mid yahay axaadiida tusinaysa mu'adinka fadliga uu leeyahay waxaa kaloo ka mid a xadiidu lbaraa'i bni caazib radia allaahu canh waalmu'adinu yukfaru lah bimaddi sawtihi wayusadiquhu man samicahu min ratbin wayaabisin walahu midlu ajri man sallaa macah wuxuu leeyahay nebiga calayh isalaatu wasalaam mu'adinka waa loo dembi dhaafayaa waxaa loogu dembi dhaafayaa bimaddi sawtih codkiisa uu dheereeyey darteed oo biladaan ku dheereeya baa loogu dembi dhaafaya wa yusadiquhu man samicahu waxaana rumaynaya mu'adinka cid alle cid yacni cid walboo maqasha min radbin oo ah mid qoyan wayaabisin iyo mid qallalan intaba jamaadaadkii xayawaanaadkii geedihii dhulkii wixii o dhan way u rumaynayaan walahu midlu ajri man sallaa macah wuxuuna leeyahay qofka la tukaday asiga maciisa ajarkiisoo kale buu leeyahy illa asaa salaadda ugu yeeray asigabaa salaadda ugu yeeroo yidhi xaya cala asalaax xaya cala alfalaax sidaa darteed qof walboo salaadda la soo tukado oo jamaacada yimaada ajarkiisoo kale ayuu yeelanayaa mu'adinku xadiidkaasna waa xadiid saxiixa waa xadiid baraa ibni caazib radia allaahu canhu waxaa kaloo ka mid ah fadaaئisha mu'adinka ama aadaanka qowlu الnabiyi calayhi الsalaaةu wasalaam man adana tintay casharata sana yacnii qofkii adima laba-iyo toban sano mu'adin ahaa wajabat lahu اljanna janna u waajibaysa wa kutiba lahu bikuli adaanin situuna xasana adin walbou adimo beddelkiisa waxaa loo qorayaa lixdan xasana loo qorayaa wa bikulli iqaamatin halaaثuuna xasana aqin walbou aqimo beddelkeedana waxaa loo qorayaa soddon ajar markuu adimo lixdan ajar uu helaya markuu aqimana soddon meeqay isku noqonayaan sagaashan waaye sagaashan waaye xadiidkanna waa xadiid saxiixa fii sunan ibni maaja ayuu ku jiraa min xadiidi ibni cumar radia allaahu canhuma axaadiidtaasi kayrkooda oo fara badan waxay tusinayaan adinka fadliga uu leeyahay culummadu waxay isku khilaafeen yaa fadli badan aladaan aw alimaama yacnii qofka inuu imaam noqdo oo salaadda dujiyo iyo inuu addimo labada mid ee fadli badan xagga nusuusta iyo adilada markii la fiiriyo waxaa fadli badan muadinka mu'adinka ayaa fadli badan maxaa yeeley axaadiidta ku soo aroortay fii fadli اladaan kuma soo aroorin fii fadli اlimaama imaamada fadliga ay leedahay culummada dhahaysa imaamkaa fadli badan ayagu waxay ka fiiriyeen waxay yidhaahdeen waa shaqadii ambiyada oo nebigu calayhi isalaatu wasalaam imaam buu ahaa laakiin culamada qaara waxay ugu jawaabeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam imaam buu ahaa khulafaa uraashidiin a'immay ahaayeen laakiin imaamnimada shu-uun fara badan iyo mashaaqil badana u heliyeen mashaaqishaas faraha badan oo maanic u ahayd ama diidaysay inay mu'adiniin noqdaan walidaalika cumar waa tamaniyey radia allahu canhu inuu mu'adin noqdo laakiin fursad umuusan helin mu'adin uu ku noqdo aadaankuna mashquul badanuu wataa qofka mu'adinka noqonayana waa inuu mutafariq yahay waa inuu salaadaha wakhtigooda ilaaliyo waa inuu masjidka usoo hormaro qof mashquula kama bixi karo qof mashquulah oo shu-uun ku mashquulsan shu-uuntaasi noocay doontaa noqotee way ku adag tahay inuu mu'adin noqdo marka adinka maadaama tafaruquu u baahan yahay ayay khulafa nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo alkhulafaa uraashiduun intaba aysan mu'adiniin noqon ama aysan adimin laakiin macnaheedu ma ahan inay imaamadu ay fadli badan tahay adaanku inuu fadli badan yahay waa madhabu shaaficiya shaaficiyadu waxay qabaan adinka inuu ka fadli badan yahay imaamada kadalika waa madhabu lxanaabila xanaabiladuna madhabkaasay qabaan waa tarjiixu sheikh alislaam ibnu teymiya wa sheekh ibnu cuthaymiin ibnu teymiya ibnu cuthaymiinna waxay rajaxayaan in adinka uu ka fadli badan yahay imaamada culimmadaas sidaa rajaxdana kulligood waxay eegeen ama ay arkeen nusuusta iyo adilada faraha badan ee ku soo aroortay fii fadli اladaan waxaa ka mid ah xadiidan ku soo marnay fii buluuqi اlmaraam axaadiida laga qaatay inuu imaam yani aadaanku ka fadli badan yahay imaamada oo ahaa almuadinu mu'tamanu walimaamu daamin muadinku waa mu'taman waa mid la aaminay ammaano way wuxuu hayo imaamkuna waa daamin oo asaa damaano qaadaya macnaha wixii dayacaada oo salaaddii jamaacada imaamka ka ahaa uu ka ahaa ay ku timaada addaamin walamiin yaa fadli badan bay yihahdeen marka addaamin walamiin waxaa fadli badan alamiin midka la aamino ayaa ka fadli badan midka daaminka ah halkaasina waxay ka deliishadeen adinka inuu ka fadli badan yahay imaamada qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam idaa samictum nnidaaa faquuluu midla maa yaquulu lmu'adin haddaad adinka maqashaan waxaad tidhaahdaan waxa mu'adinku leeyahay oo kale muadinka raaca macnaa mutaabaceeya wuxuu leeyahoo kala dhaha haddii aad adinka maqashaan xadiid abi saciid alkhudri radi allahu canhu xadiidka ka horeeyey midkan laa yasmacu madaa sawti lmu'adin asigana waa xadiidu abi saciid akhrajahu lbukhaariyu midkii horean akhrinay midkan labaadna waa xadiidu abi saciid waa muttafaqun calayh idaa samictum nnidaaa faquuluu midla maa yaquulu lmu'adin haddaad adinka maqashaan dhaha waxa mu'adinku leeyaha oo kale faquuluu amarka ku jira waa amru istixbaab cinda jumhuuri lculamaa culammada badankood amarkan waxay ku ximbaareen amru istixbaab ibnu qudaama raximahullah asiga wuxuu leeyahay laa aclamu khilaafan fi istixbaabi dalik laa aclamu khilaafan bayna ahli اlcilmi fi istixbaabi dalik wax khilaafa ma ogi buu yihi culummada dhexdood arrintan inay mustaxab tahay yacni mu'adinka in lagu raaco alfaaddii aadaanka inay sunno tahay wax khilaafa oo culummada u dhexeeya arrintaasi ma ogi buu yidhi laakiin ma ogi macnaheedu ma ahan khilaaf ma jiro wuxuu ka hadlay ibnu qudaama asiga xasba cilmihi yacni intuu og yahay inuusan khilaaf ogeyn laakiin khilaafku waa jiraa khilaafka culamo badanaa soo naqlisay oo uu ka mid yahay alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala fii fatxi ilbaari wuxuu sheegay culummadii salafka iyo kuwii khalafka labadaba inay ka mid yihiin qaar yidhaahdeen in mu'adinka la raaco waa waajib muadinka in lagu raaco bialfaadi aladaan waa waajib culamada qaaraa qaba laakiin madhab aljumhuur waa inay sunno tahay oo mustaxab ay tahay faquuluu midla maa yaquulu lmuadinna waxay ku ximbaareen istixbaabbay ku ximbaareen qofka wuxuu mutaabacaynayaa muadinka oo markuu muadinka maqlo ee muadinka uu yidhahdo allaahu akbar allaahu akbar waa inuu yidhahdo allaahu akbar allaahu akbar mutaabacadana waxaa loola jeedaa ma aha markuu dhammeeyo inaad soo bilaabayso ee mar walba ku dhawaaqo waad ka daba waad uga daba dhawaaqaysa adigana allaahu akbar allaahu akbar markuu yidhaha waxaa lagaa rabaa inaad tidhahdo allaahu akbar allaahu akbar saasaa u daba joogaysaa ilaa adinka uu ka dhammeeyo haddii aad salaad ku jirto ma ajiibaysid ilan qofka ad salaaduu ku jiraa inna fi salaati la shuqlan salaaduu ku mashquulsan yahay wax kale uma furna laakiin hadduu waxyaabo kale ku mashquulsan yahoon salaad ahayn wuu joojinayaa markuu adinka bilowdo maalan hadduu qur-aan akhrisanayay muadinkii uu adinka bilaabo qur-aanka waad hakinaysaa waxaadna mutaabacaynaysaa muadinkii haddii adkaar kale aad ku mashquulsanayd waad hakinaysaa haddii qur-aankii la hakiyo min baabin awlaa waa maxay sheekada waa in la hakiyo min baabin awlaa qofaad la sheekaysanaysa warka waad joojinaysaan adiga iyo qofkii sheekaynayay labadiinaba waxaana mutaabacaynaysaa muadinkii wuxuu yidhi shaykhu lislaam raximah ullah idaa samica almuadina yuadinu wa huwa fii salaatin fainahu yutimuhaa idaa samica almu'adina yu'adinu hadduu qofku maqlo mu'adinkii oo addimaya wa huwa fii salaatin asagoo salaad ku jira qofkii salaad asagoo ku jira wuxuu maqlay adinkii mu'adinka fainahu yutimuhaa salaaddii buu dhammaystirayaa walaa yaquulu midla maa yaquulu mana dhahayo waxa mu'adinka uu leeyahoo kala dhihi maayo muadinka ma mutaabacaynaya salaaddiisa uu sii wadanaya cinda jumhuuri اlculamaa jumhuur lculamaa agtooda qofkaasi adinka ma mutaabacaynayo ee salaaddiisu wadanaya markaasuu yihi ama idaa kaana khaarija salaa amaa hadduu salaad ku jirin qofka fii qiraa'atin wuxuu ku dhex jiraa qiraa'o qur'aan buu akhrinayaa aw dikrin ama wuxuu ku guda jiraa dikri ilaahay buu xusayaa ow ducaa'in ama duco waa ducaysanayaa fa innahu yaqtacu daalik waa goynayaa shaqadaa u haayay qur-aanku akhrinaya waa joojinayaa ducadii waa joojinayaa adkaartii u akhrisanayana waa hakinayaa wayaquulu midla maa yaquulu lmuadin wuxuuna leeyahay wixii muadinku yidhaahdo oo kale muadinku mutaabicaynaya xaaladan sababtu waa maxay oo u hakinayo wuxuu yidhi lianna muwaafaqata almuadini cibaadatun mu'aqata muadinka in la waafaqo waa cibaado waktile buu yidhi wakhtigeedu waa kooban yahay waa intuu adinku socdo saddex daqiiqo laba daqiiqo saddex daqiiqo afar daqiiqo intuu adinka socdo way waa cibaado wakhti go-an leh yafuutu wakhtuhaa wakhtigeedu wuxuu yidhaahdo waa dhaafayaa qofki wakhtigeeda ku gudbaaya maadaama wakhtigeedu kooban yahay wa haadihi aladkaaru adkaartaana laa tafuutu qofka dhaafi mayso qur-aanka hadda aad akhrisanaysa ku dhaafi maayo waad hakisanaysaa markuu adinka dhammaadana qur-aankaagaad sii wadanaysaa laakiin adinka haddii wakhtiga la adimayo muadinka aad mutaabacayn weyso wakhtiga waa ku dhaafaya muadinka markuu adinka dhammeeyo wakhtiga waa la dhaafa marka cibaadadan aan hadda ku dhaafaynin dibdhigo midaan ku dhaafaysa la imow oo muadinka mutaabacay qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa samictum lmuadina haddaad muadinka maqashaan faquuluu waxaad tidhaahdaan midla maa yaquulu waxa uu leeyahoo kala dhaha uma salluu calaya kadibna aniga igu salliya fainahu man sallaa calaya salaatan qofkii aniga igu salliya salaad sala allahu calayhi biha casharan ayada beddelkeeda allah toban ku sallinaya uma salu llaha liya alwasiila kadibna alla waxaad ii weydiisaan waxaad ii weydiisaan alwasiila wasiilo ilaahay i weydiiya wasiilada nebigaa sheega wuxuu yidhi fainahaa mansilatun fi ljanna wasiiladu waa mansilo iyo boos jannada ku sugan laa tanbagii wasiiladaasi uma habboona oo iskama lahan ilaa licabdin min cibaadi illaah ilaa addoon addoommada alla ka mida mooyaane wa arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna ana huwa aniga inaan noqdo addoonkaas wasiiladu waa darajo aad u sarraysa filjanna addoon hal addoonoo addoommada ilaahay ka mid ah ayaa ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala cid kale meeshaasi gaari mayso waxaan rajaynayaa buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan aniga ahaado addoonkaas ilaahay ugu talagalay meeshaa marka ilaahay ii weydiiye wasiilada faman sa'ala liya alwasiilata qofkii ilaahay wasiilo ii weydiiya oo darajadaas iyo mansiladaas alla ii weydiiya xallat lahu shafaaca shafaacadii ayaa xalaal u noqotay macnaha yowma alqiyaama aan u shafeecayaa wey shafaacadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa xalaal u noqonaysa qofkaasi xadiidu xadiid cabdillaahi bni camr bn alcaas way xadiidkan cabdullahi bni camr bn alcaas ayaa nebiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam waxaana soo saaray alimaamu muslim raximah llah fii saxiixihi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam idaa qaala almu'adinu mu'adinku hadduu yidhaahdo allaahu akbar allaahu akbar faqaala axadukum axadkiina uu yidhaahdo allaahu akbar allaahu akbar uma qaala kadibna uu mu'adinku yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah qaala uu yidhaahdo qofkii ajiibaya ashhadu an laa ilaaha ila allah uma qaala kadibna mu'adinku uu yidhaahdo ashhadu anna muxamadan rasuulu llah qaala ninkii ajiibayana uu yidhaahdo ashhadu anna muxamadan rasuulu llah uma qaala kadibna mu'adinku uu yidhahdo xayi cala asalaa qaala wuxuu leeyay laa xawla walaa quwata ila billaah waxaa dhahaya kii ajiibayay wuxuu leeyahay laa xawla walaa quwata ila billaah uma qaala kadibna uu yidhahdo xayi cala alfalaax qaala yidhaahda laa xawla walaa quwata ila billaah uma qaala kadibna uu yidhahdo mu'adinku allaahu akbar allaahu akbar qaala yidhaha asigana allaahu akbar allaahu akbar uma qaala kadibna mu'adinku uu yidhahdo laa ilaaha ila allah qaala kii ajiibayana uu yidhaahdo laa ilaaha ila allah min qalbihi alfaaddaasoo dhan ama markuu muadinka alfaadda ku mutaabacaynaya wuxuu ka leeyahay min qalbihi xagga niyadiisa qalbigiisoo maqan ma ahan qalbigoo xaadira qofkii sidaa sameeya oo muadinka sidaa u mutaabaceeya qalbigiisu xaadir yahay dakhala aljannata jannada ayuu galay buu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam akhrajahu muslim min xadiidi cumar bn khadaab radia allaahu canhu imaam muslim ayaa xadiidkan soo saaray min xadiidi cumar bn khadaab xadiidkan wuxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam mutaabacadii mu'adinka oo sida loo mutaabacaynaya buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii marka mu'adinka sidaa u mutaabaceeya ilaa adinka uu ka dhammeeyo qofkaasi jannaduu gelayaa buu yihi nebigu calayhi salatu wasalaam meeshaa marka fadli weyn baa ku jira fadligaasi maaha marka inay sheeko kugu dhaafto maxaa yeele waxaa arkaysaa mararka qaar dadka qaar ka mid ah ama ardadaba qaarkood oo markuu mu'adinka addimaayo laba laba iskugu jeeda ama wada hadlaya oo sheekaysanayo sheekada aad sheekaynayso waxaa kaaga qiimo badan inaad fadligan hesho ood hakiso haddii la yidhi qur-aankii ha la hakiyo dikrigii ha la hakiyo ducadii ha la hakiyo min baabin awlaa waa maxay sheeko inaad meel iska dhigto mar hadduu mu'adinka addin bilaabo saaxiibkaa waxaa ku tidhahdaa mu'adinka aan ajiibno baa isku soo noqonaynaa warka qabyaha noo ahaado adinka markuu dhammaado kadib wixii wara ood dhammaystira lahaydeen dhammaystirta laakiin fadligan yuusan ku dhaafin dakhala aljanna waa wixi dhan oo la doonaya soo ma qof walboo naga mid ah wuxuu rajaynayaa uu jecel yahay oo ilaahay weydiisanaya inuu ilaahay janno geliyo waxyaabaha jannada lagu gelayana arrintaana ka mid ah alfaada adinka muadinka waa lagu mutaabacaynayaa markii laga reebo xaya cala asalaa xaya cala alfalaax sababtu waa maxay loogu mutaabacayn waaye alimaam اlqayim raximahullah wuxuu leeyahay inta kale waa dikri waa dikrullah wixii dikrullaahina muadinka waa lagu mutaabacaynaya laakiin xaya cala asalaa xaya cala alfalaax waa yeerid uu dadka u yeerayo muadinka uu leeyahay salaad u kaalaya liibaan u kaalaya meeshaas waxaa u munaasaba inaad tidhaahdo laa xawla walaa quwata ila billah markuu muadinku ku yidhahdo salaada u imow oo falaaxi iyo liibaan u kaalay waxaad leedaha aniga xeelad iyo awood ma lihi ilaa billaah waxaan ku imaan karaa waa biicaanat illaah awoodaan ku imaado malihi oo jamaacadii masjidka aan ku soo haleelo xoog iyo xeeladaan ku imaadana malihi ilaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu iigu kaalmaynaya mooyaan marka waxay jawaab u tahay xaya cala asalaa xaya cala alfalax muadinka uu ku leeyahay waxaad ictiraafaysaa adiga awooddaada inaadan ku soo haleeli karin liibaantan iyo salaada lagugu yeerayo laakiin hadduu ilaahay kugu kaalmeeyo subxaana wa tacaala aada imaanayso inta kale waa alfaad wada dikri ah muadinka ayaa lagu mutaabacaynaya yacnii lafdigu ku dhawaaqa lagu dhawaaqaya qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalama xadiidkaanaan ku joojinaynaa agtiisa insha allah waqhtigu waa dhammaaday xadiidu jaabir bni cabdillaah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin